madaxweynaha ayaa khudbaddiisa ku sheegay in waddanka ay weli ka jiraan duruufo adag balse waxa uu dhinaca kala xusay in dowladdu ay horumar weyn ka samaysay dhinaca amniga iyo dejinta sharciyada waddanku uu ku shaqaynayo waxa uu sheegay in dakhliga soo gelaya dowladda labadii sane ee u dambeysay uu kor u kacay boqolkiiba laba boqol dhinaca kale waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay soo ceshatay maqaamkeedii beesha caalamka waxa uu sheegay in hawsha ugu weyn ee haatan dowladdiisa hor taalla ay tahay inay ka midha dhaliso barnaamijyada hiigsiga sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka saddex lugood ayuu ku taagan yahay hiigsigaas oo ah dalku inuu helo dastuur abadiye ah oo joogta ah dastuurku dabcan kitaab munazala maaha laakiin waa wax dadku ku heshiinaya qaybta labaad waxay ahayd qaybtii soomaalidu ay hore ugu heshiisay muddo dheer oo ay haday dalka in federaal laga dhigo maamullo cusub ayaa samaysmay kuwo kaloo cusubna hadday soo baxayaan si dalku u lahaado hay-ado dowladeed oo ma aha muqdisho oo keliya ee dalkao dhan ka jira oo ka wada tashan kara u wada tashan kara dalka sidii uu hore ugu socon lahaa meesha maanta uu joogo oo u dhaafi lahaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa kaloo khudbaddiisa ku sheegay in soomaaliya ay ka faa'iidaysato fursadaha haatan jira oo aysan ku mashquulin wixii hore u dhacay aad baa cadowgu isugu dayayaa in maxaanku idhahdaaye uu nagu mashquuliyo wixii shalay dhacay iyo wixii aan ka soo gudubnay shalay inaan ku mashquulno shalay qofkii ku mashquusho barriyaa dhaafayso dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay barri yaanayna dhaafin shalay wax ka barasho iyo waaye aragnimo ka qaadashay nagu leedahay shalay waana soo dhaaftay ma joogto aan xoog badan gelino berri inaanan ka mashquulin dad badan ayaa berri cabsi ka qabo waxaan leeyahay walaalayaal berri waa maalin fiican waa maalin nabadeed waa maalin dowladnimo waa maalin dalka iyo dadkaba ay horumar xoog leh gaari doonaan yaan laga baqin berriduna waan qaabaynaynaa sida aan u wada noonaanayno waana ka heshiinaynaa waana ku ballamaynaa haddii alla yidhahdo hadal uusan madaxweynuhu sheegin cidda uula jeeday ayuu ku sheegay in soomaaliya aysan aqbali doonin in jilbaha la qabto sida uu hadalka u dhigay dalkaani waa ka dhammaatay rabitaankii ama cid ku fikiraysa hadday jirtay digtatoriyad inta laga abuuro in uu soo baxo xukunka nin iskaleh ama dad gaaroo iskaleh ama gobollo gaaroo iskaleh xilligaasi uu soo dhammaaday maanta soomaaliya kama suuroodo dictatoriyad inay ka dhisanto maanta soomaaliya kama suuroodo maamul aan raalli laga ahayn inuu talada haayo marna kama suuroodo marka ma awoodi karno in maxaanku idhahda waxaasina laga mashquuliyo ma awoodi karno in maxaanku idhahda jilbaha intana la qabto meesha aan joogno nalagu haayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu ugu baaqay dadka soomaaliyeed inay taageeraan dowladda una dul qaataan kacaakufka hay-adaha dowladda haddii baarlamaankeennu marka uu shaqaynayo buuq uu ka dhex yeero macnaheedu maaha in wixii kala daateen in meesha lagu kala tegay waa dimuqraadiyaddii oo samaysmayso dadaalkii iyo dowladnimadii oo dhismaysa waaye waanan ku kalsoonahay dhammaan dadka jooga haddii ay tahay xukuumadda iyo haddii ay tahay baarlamaanka iyo haddii ay tahay maxaanku idhahdaayey shacabka iyo garsoorka intaba wanaagaa la wada rabaa laakiin qofaba asagoo wanaaggii raba wax waa ka qaldami karaan walaalow sidaan sidii wanaagsanayd maaha eh sidaanaa wanaagsan in la is yidhaahdo way mudan tahay fursad la isi siiyo fursad kale la isi siiyo qofkii inaanu waxba soo kordhinayn ama xafiiskii inaan waxba soo kordhinayn la arkane isbeddel dhaba in lagu sameeyaahay waxaa ku jirta danta maxaanku idhahdahay shacabka soomaaliyeed madaxweynuhu waxa uu ku celiyey inay ka go'an tahay dhammaystirka maamul goboleedyada dalka waxa uu sheegay in dhowaan la dhammaystiri doono maamul goboleedyada koonfur galbeed iyo bartamaha soomaaliya magaalada baydhabo muddo dheer maamulaa ka soo socday muddo kooban oo hakad yar ayaa dowladdu gelisay si loo sameeyo wadatashi looga wada tashado waanuu socdaa wadatashigaas dhowaanna broseskaas dib ayuu haddana u hinqanaya oo u dhaqaaqaya haddii alla yidhaahdo waxaanan ka rajaynaynaa inay ka soo baxaan guulo dadka deegaankaas deggan ay raalli ka wada yihiin dowladduna ay ku taageerto sidoo kale gobollada dhexe oo ayadana maxaanku idhahdaa is-afgarad laga gaaray samaynta maamulkooda dardar cusub ayaa la gelinayaa usbuucyada iyo maalmaha soo socda haddii alla yidhaahdo iyaduna waxaan rajaynaynaa muddo dhow inuu halkaa iyadana ka soo baxo oo ka dhismo maamul inta dhiman ee gobollada hiiraan shabeellada dhexe iyo banaadirna wada tashiyadooda way socdaan dhowaan ayagana tallaabo cad oo hore u socoto ayaa laga soo qaadi doonaa mar uu ka hadlaya hiigsiga sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxa uu sheegay in dowladdu ay dhowaan furi doonto wadatashi ballaadhan oo ku saabsan ka midha dhalinta barnaamijyadaas dhammaan waxaa imaan doona wada tashiyo isku xigxiga oo looga tashanayo dalka laba kun iyo lix iyo toban meesha aan annagu la jecelnahay inuu gaaro iyo sidii dadka soomaaliya waxaan doonaynaa laba kun iyo lix iyo toban iyo hiigsigeeda inaan dhisno konsenso ama wada raalli ahaansho ama raalli ahaansho inta badan dadka soomaaliyeed ay ku wada qanacsan yihiin kaas ay ku qanacsan yihiin ayaana muxuu ahay dowladdu ay daba kacaysaa oo ay yeelaysaa ee dowladdu maanta ma joogto meel ay dadka u qorto warqad dhakhtareed oo ay dhahdo daawadiin waa sidaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay in horumarka dalku uu gaarayo uusan ku xidhnayn shakhsi ama shakhsiyaad kooban sida uu hadalka u dhigay mustaqbalku waa qurux badan yahay rajadu aad iyo aad ayay u fiican tahay haddii dadka qaarkiis dhagaha ay idinkaga afuufayaan ama idiin sheegayaan ama miidiyaha iyo meelaha ay ka sheegayaan in ay rajaxuma jirto in ay balaaya dhacayso in dalku burburayo in la kala tegayo waxba kama jiraan dalku waa mid dawladuu leeyahay dhibaato badan iyo duruufo aad iyo aad u adag uu ka yimiday maanta meel fiican uu soo gaaray birrina meel ka sii fiican uu gaarayaa horumarka dalka uu gaarayaana kuma xirna xasan sheekh kuma xirna qof kale kuma xirna laba qof shan qof toban qof horumarka iyo dawladnimada waxaa iskale dadka soomaaliyeed rajaxumana ma jirto madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waxaan idiin ballan qaadayaa ilaahay idankiis dalkeennu inuu ka baxayo duruufaha gaarka uu ku jiro waa markaan taladiisa lahaano waa markaan ka wada tashanno waa markaan ku heshiino sidaan hore ugu soconayno madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa kale uu ka hadlay arrinta ku saabsan dhismaha ciidan xooggan oo ay soomaaliya yeelato waxa uu sheegay in ciidanku haatan horumar ay ka sameeyeen dhinaca tababarka iyo la dagaalanka ururka al-shabaab balse waxa uu qiray inaysan weli suurtogelin in ciidanka laysku dhafo